goorta kitaabka qur-aanka ah aan la taaban karaynin iyo daliilkeeda baa halkan lagu sheegayaa waa suuradda idaa waqaca aayadda shan iyo toddobaatan alaaya hamsa wasabciin min suurati alwaaqica qaala allahu tacaala falaa uqsimu bimawaaqici annujuum wainahu laqasamu low taclamuuna cadiim inahu laqur'aanu kariim fii kitaabi maknuun laa yamasuhu ila almudaharuun tanziilu min rabbi alcaalamiin ilaa akhir alaayaat waxaa aayaadkani ay ka warramayaan ama habka uu sheekhu halkan ugu sheegay ay tahay wakhtiga qur-aanka kariimka ah ama misxafka iyo kitaabkan aynu haysanno ee barakaysan qofku aanu taabanayn wakhtigaasoo ah goorta aanu daahirka ahayn waxa aanu ka daahirka ahaynna waa weyse la-aantii caadadii iyo jidaabadii xadadka waxa loo yaqaanay noocaasa weeye alxadath alasqar waalawsad waalakbar musطalaxu lfiqi ereybixinta fiqigu saddexdaa magac baa loo yaqaano xadath waa wax u diida qofku inuu cibaadaysto ka hor joogsada oo soo dariya ku cusub wasakh qofka jidhkiisa ku taalla maaha oo waa farqibaa u dhaxeeya bayna alxadathi waannajaasa nijaasta iyo xadadka farqibaa udhaxeeya oo qofku marna waa muxdit marna waa mutanajis oo shuruudda salaada laba shardi oo kala gooniya buu ahaa qofku waa inuu nijaas ka daahir yahay iyo inuu xadad ka daahir yahay waa laba shardi oo kala gooniya leanna laba shay oo isku mida baanay ahayn nijaas waa nijaas fiqiga bilowgiisaanaynu kusoo aragnay waa qofkiioo maalan jidhkiisa maradiisa meesha uu ku tukanayo ay ku yaallaan dhiig kaadi saxaro wasakh noocaasi haddii jidhkaaga ay taasi ku taallo ama maradaada ay ku taallo anta mutanajis nijaas baad leedahay mudan inaad iska maydho oo aada suuliso nijaasta noocaasee jidhkaaga ku taallaa hadday marada ku taallo iyo haddii ay ku taallo jidhkaba waysada iyo maydhiga toona waxba u dhimi mayso nijaastaa jidhkaaga ku taallaa laakiin waxa aada maydhaysaa uun halka ay ku taallo salaaddii kuma baxayso ma ansaxayso ilaa aada maydho marada iyo jidhka meeshay kaaga taallo haddaad weyse qabtayna waad iska weyse qabtaa laakiin xadadku waa shay aan nijaas ahayn qofku marka uu muxdit yahay ee uu xadad leeyahay nijaas ma aha oo jidhkiisa iyo maradiisa midnama nijaasaysta waa qof iska daahir ah laakiin cibaadadii baa gidaar kaga gudban yahay cibaadadii baa u baahan in loo soofaysto oo jidhka loo safaysto oo aad fii axsan alaxwaal xaaladaada ugu quruxda badanee weyse iyo maydhiba aada ilaahay isla hortaagto marka haddaanad weyse lahayn ama aad jinaabo leedahay ama gabadho ay caado leedahay jidhkiisii qofka waa daahir waa daahiroo waa la taaban karaayo hadduu kugu dhidido waxba ma laha oo nebigu dumarkiisoo caadole buu la seexan jiro wax baroo lama jiro qofka jidhkiisii ma aha daahir ma aha nijaas marka uu muxdit yahay laakiin haddana cibaadadii dee ma tukan karayo ilaa uu weysaysto maydho marka waxaa la odhan karaa xadadka sababtiisu sababta looga dahaaro qaadanayaa waxa weeye tacabud waa laynagu addoonsaday waa laynagu addoonsaday une qofka jidhkiisaa nijaasa maaha isagoo aan ur lahayn isagoo udgoon isagoo maydhan iminka haddaad maydhato waysadu kaa jabto de macnaheedu maaha inaad nijaas leedahay maaha inaad dhidid leedahay haddana salaaddii ma tukan karaysa marka waa tacabud waa laynagu addoonsaday waxaa lagu addoonsaday in miftaaxa salaada aad ka dhigta maydhayaasha gaarka ah taa waxaynu ugu dheeraanaynaa ama aynu ugu celcelinaynaa waa laba dadka iskaga jiraynu odhan karnaa labada arrimood xadadkiiyo nijaastu dadka way iskaga yara qasayn nijaas baa igu dhacday ma maydhaa nijaas baa igu dhacday ma weysaystaa way iska badantay marka firqigaasaa loo kala fahmaya qofkii aan jinaabada lahaa maalan ama gabadhii caadada lahayd ma aha jidhkiisu inuu nijaas yahay ee waa daahir qofkii waana kii abi hurayre ku lahaa markii uu jinaabaysnaaye uu yidhi waan soo gebagabaysanaya abi hurayre u salaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam salaantiibuu ka qaadi waayo uu carro markaasuu soo gebagabaystay markaasuu yihi war markii dhaweydan ku salaamay abi hurayre oo maxaa salaanta iga qaadi weyday dee daahir baanan ahayn buui jinaabaan lahaayo waa soo gebagabaysanayay oo nabigii ilaahay baan ka xishooday anoo jinaabale inaan salaanta ka qaado subxaana allah ina almu'mina laa yanjus nebigu intuu fajacay buu ihi ilaahay baa xumaan ka hufana qofka mu'minkii ma nijaasoobo macnaha nijaas ma jirto taasaa marka u fahamto kadib midna maydhigiisi waa wa waxa laga maydhaya wax la taaban kara midna waa shay laynagu adoonsado tacabuda waaya marka kitaabka qur-aanka ah iyo qaadistiisa baa culimadu aayaddan usoo daliishadaan aayaddu inkastee caqiidada ka warramayso iyo qudrada iyo awoodda ilaahay haddana dhinacii cibaadadana waa looga faa'idaystay alla wuxuu yidhi falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bimawaaqici nnujuum meelaha xidhiguhu ka dhacaan wa innahu dhaartaasi la qasamun waa dhaar low taclamuuna haddaa garanaysaan cadiimun weyn dhaartaa ilaahay halkaa uu ku dhaartay way weynta innahu la qur'aanun kariim kana ahaysaan waa kitaab la akhriyayo aada u wanaagsan fii kitaabin maknuun kitaab la ilaaliyey buu ku sugan yahay laa yamasuhu ila almudaharuun ma taabtaan cidda hufan ee la haadiyey mooyaane ee nadaafadalunbaa taabata tanziilun min rabbi alcaalamiin waxaa laga soo dejiyey ilaaha caalamiintao dhan iskale xaggiisa allah keenay oo ummadda ku galabay afa biha intaas waa qur-aankii afa bi haada alxadiidi ma qur'aankan baa antum mudhinuun idinku beeninaysaan ma kitaabka sidaa qaayaha iyo qiimaha ulaa beeninaysaan buu lahay watajcaluuna risqakum ma hadnaqiinniina waxaa ka dhigteen shukra risqikum weeye arsaaqaduu ilaahay idin siiyey ee diin iyo duunyaba lahayd mahadnaqeediina ma waxaa ka dhigteen oo ku jawaabteen annakum tukadibuun inaad beeniseen falow itaaldarradoodaa ilaahay uu ka warramay kuwan isxariifiyey falowlaa idaa balaqat ilxulquum marka ay naftu xowla almariidka gaadho wa antum xiinaidin tanduruunaha tanduruun idinkuna aa eegaysaan wakhtiga ag joogayaashiinu wanaxnu aqrabu ilayhi annaguna qofkan waanu uga dhownahay minkum idinka idinkaanu idinka dhownahayba walaakin laa tubsiruuna waydaan arkayn falowlaa in kuntum haddii aad tihiin hayra madiiniina kuwa oo aan la abaal marinaynoon aakhire iyo xisaabi ka dambaynin haddaad tihiin tarjicuunahaa maa nafta soo celisaan naftan sii baxaysa maxaa u joojin weydeen ee isugu celin weydeen in kuntum saadiqiina haddaad run ku sheegaysaan aakhiriya xisaabi ma jirto labadaa mawduuc bay aayaddu ka warrantay safarku qofku gelayo iyo kitaabkan kariimka ah labadaa arrimood ayaa ilaahay uu ku dhaartay marka hore dhaar buu bilaabay dhaartaas oo ah inuu ilaahay ku dhaartay xidiguu meesha ay ka dhacaan annujuum dhicitaankooda iyo qarsoomidda ay qarsoomayaan iyo meeritaanka ay ku jiraan weynaantooda iyo yaraantooda qaarkoodoo mar soo muuqda marna libdha kullu daalik waa awood alle weyn awood ilaahay weyn kullun fii falakin yasbaxuun wargadaa macnaheedu waxa weeye kownkan cajiibka ah ee meerayaashiisu la yaabka badan yihiin najmi kabiira najmi yar mid dhacay mid soo jeeda mid soconaya intoo dhammiba wuxuunay tahay uun awood ilaahay weyn sidaa daraaddeed baa ilaahay uhi kan haddaa garan lahaydeen waa dhaar weyn wa innahu laqasamun low taclamuuna cadiim xidig lag xidig yaroo dhacaysoo sii socotaoo soo socota maxaa laga dhaartay hodhanina waa wax lagu dhaarto oo weyn baa ilaahay uhi waxaaba kaaga filanba in ilaahay mooye cid kaleba aanay faragelinku lahayn ilaahay mooyaane cid kaleo faragelinku leh ma jirto khubarada arrintaa ku takhasusee diraasadda ku haya ee wax ka sawiraano wuxuunay ka arkaan cajaa'ib la yaab leh cajaa'ib aada iyo aada u weyn baa ay leeyihiin meerayaasha cilmiga la xidhiidha kolba waxa ka muuqanaya ee wax badanoo la garanin uu ku badan yahayba dhaarashadan aan ku dhaartay ma sahlanaba ilaahawi ee way weynta marka aada qur-aanka kariimkaa eegtana qur-aanka kolkaad eegto waxa aad arkaysaa isaga oo dhaartu siyaabo kala duwan ay usoo noqnoqonayso qur-aanka dhexdiisa marba sibaa ilaahay uu dhaarta u keenaa axkaamta sharcigaa haddii aynu u baydhnay aayaadka aynu ka faa'idaysanay waxay culimmadu isweydiiyeen dhaartani ma dhaar xaqiiqo abaa falaa uqsimu bimawaaqici nujuum mise dariiqo kalun bay u socotaa falaa uqsimu bimawaaqici nujuum ma dhaar baa mise dhaar ma aha su-aashan waxaa keenaya dee erey laaya baa yaalla xarfu nafyi baa yaalla xarfu nafyigan waa erey tusiyo diidmo marka sidiisa loo tixgeliyo waxa weeye falaa uqsimu ku dhaaran maayo bimawaaqici nujuumi meelaha xidiguhu ka dhacaan kuma dhaaranayo marka dee daahirka ereyga sidiisa loo eego waa sidaa weeye ee laada la xaqsiiyo nafyigii af carabiga faa'idayn jirtay iyaday taasi jirta haddana waxa ka hor yimi wainahu ku xiga wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim haddaad garanaysaan waa dhaar weyn haddaad garanaysa waa dhaar weyn baa lagu yidhi marka xaggii horena laabaa ku jirta u muuqato daahirkeeda haddii la tixgeliyo kuma dhaaranayo waa dhaar weyn iyo kuma dhaaranayo inaad kala dirtaabaa la rabaa oo labadii eray aad iswaafajiso tidhaahdo ama ka horaa xaq leh ama ka dambe marka culimmadu waxa ay ku daayeen in horta meeshu ay dhaartahay ila qur-aanku isagaa isfasiraya aayadda ku xigtaana fasiraysa aayadda hore ee dhaar la-aan ma aha falaa uqsimu bimawaaqici nujuumi xidiguhu meeshay ka dhacaan baan ku dhaartay waana dhaar weyn haddaa garanaysaan taasaa lagu daayay ereyga la-ah ee tusin jiray xarfu nafyiga maxaa lagaga jawaabayaa isaga haddii la yidhi macnayaal dhowray culimmadu ka sheegeen halkanoo qurhanna maahae dhowr meelood buu inagu soo noqnoqon doonaa dhaarta qur-aanku dhaarta qur-aanka kariimka haddaad u fiirsato dhowr meelood bay inagu soo noqnoqon doontaa marka saddex siyood bay kaga jawaabeen in la yidhaahdo laadu waa macnihii horee nafyiga ahaa ma lahaa laakiin maanta tufiid attawkiid adkaynunbay faa'idaynaysaa waa zaa'idana odhankar odhan kari mayno qur-aanka wax ku jiraa waa siyaada odhan kari mayno laakiin waxaa la odhanayaa uun macnihii horeaanay lahayn waxaanay meesha u joogtaa inay dhaarta adkaysa un macnuhu waxa weeyaanuun falaa uqsimu waxa aan ku dhaartay dhaar oo adag intaasunbay faa'iidaysa waxaa labaadoo culimmada qaarkood ay ku fasireen in jumlo hore ama hadal hore ay jawaab u tahy darinkaari ku dhacday oo aakhire ka soo murmay oo diiday oo ayaa qur-aanku suuraddu ay ka soo warrantay oo qaybsamay ninkaasuu ilahay yihi falaa yafcalu dalik walaa yukadibuu bisaaca falaa ha iska daayeen waxaa waxaa haka ha dhaafeene uqsimu waxaabaan ku dhaartay marka hadal hore oo soo socdo taxano ahaa ayay joojisay marka waa kala go-antay aimada qaarkoodna waxay leeyihiin laadoo dhami saa'id maaha laakiin alifka unbaa ku yimi kordhowga ama fadxada oo la ishbaaciyo lagu yar xeel dheeraaday macnuhuna wuxuu ka dhigan yahay falaa uqsimu falaa uqsimu waa ku dhaartay falaa uqsimu laamkuna waa laamu tawkiid marka fadxadiiyo falaa la yidhi unbay isaga muuqatay oo alifka mararka qaarkoodna isaga oo joogaa la jaraa marna isagoon joogin buu yimaadaa fiima anta min dikraaha dee alif ma jiro markeeda horena fiima ayay ahayd camaa yatasaa'aluun iyo fiima anta min dikraaha alif baa jooga oo maadii iyo oo can iyo fii gasha weeye marka alifku mararka qaarkood isagoo joogaa la jaraa mararka qaarkoodna wuu ku iman karaa ishbaac waxaa loo yaqaano luqa alcarabiya marka falaa uqsimu macno saddexaad baa aimada qaarkood ay sheegeen markaa cilmiga luqada aada u yaqaana oo ay leeyihiin sideedanaaba lagu daynba nafyigan markaa macnihiisu waxa weye falaa uqsimu bimawaaqici nujuumi meelaha xidiguhu ka dhacaan kuma dhaaranayo liannahaa daahira waabay dee iska muuqataaba wixiiba wax muuqda weeyoon mudnayn in lagu akido lagu adadkeeyo lagu dhaartaba falaa uqsim dee kuma dhaaranayo liduhuurihaa waaba iska muuqataaba dee waxaynu ugu celcelinaynaa saddexdaa macne ayaa miduun aad qaadan kartaa kollayba se waa dhaar meelo badan baanu ereygu inagu soo noqnoqonaya sidaa darteed baynu ka sharaxiisa sii qadimaynaa taasi markaa caynkaasay noqotay oo dhaar weeye dhaar jirta weeye waaya markaynu soo ururinay aqwaashooda saddexdaasaa muctabara waxaa kaloo culimmadu ay isweydiiyeen mal muraadu bilkitaabi almaknuuni fi laayati alkariima kitaabkan ilaahay ui waa la ilaaliyey muxuu yahay ka looga jeedaa qaarkood waxa ay leeyihin waa allawxu lmaxfuud waa qur-aanka halka laga soo guuriyey ilaahay wax walba uu ku qoray allawxu lmaxfuudka markaa macnihiisu waxa weeyaan innahu laqur'aanun kariim waa qur-aan wanaagsanoo fii kitaabin maknuun loox maxfuudka ku sugan wa innahu fii ummi lkitaab lawxulmaxfuudkaa laga soo qoray qur-aanka oo uu ku sugan yihi lawxulmaxfuudkana kuwa daahirkaa unbaa taabta culimmada qaarkoodna waxay leeyihin maya waa kitaabkan aynu haysanno kitaabkan aynu haysanno wey kitaabka maknuunka ahoo ilaahay baa ilaaliyey waxaana laga ilaaliyey inuu bedelmo wax lagu kordhiyo ayaa ilaahay uu ka ilaaliyay waa kitaab maknuuna sida uu yidhi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun labadaa macnoba waa la yidhi marka kitaabkii kanna waa lagu fasiray lawxulmaxfuudkana waa lagu fasiray xukumka saddexaad ma almuraadu min qowlihi tacaala laa yamasuhu ila almudaharuun maxaa macnaha uu yahay aayaddaas ma taabtaan kuwa daahirkaa mooye kuwa kale kuwa kale daahirkaa mooye kuwa kale haddii la idhaahdo waa lawxulmaxfuudka la garay wade cidaan daahir ahayn mooy cid kalema taabato haddii la idhaahdo waa kitaabkan qur-aanka ana waa halku sheekhu baabkan u keenay fiqi ahaane macnaheedu waxa weye kitaabka qur-aankii waa maknuuna waa la ilaaliyey waxaan u qalmin oo dhan baa laga ilaaliyey ixtiraam buu ummadda ka mudan yahay ka taabanayaana daahir ha ahaado daahirkaana laba macnaa la mariyey qofku waa inuu ka daahir yahay xadad kii aynu soo sheegaynay waa inuu ka daahir yahay iimaan la-aan iyo gaalnimo iimaan la-aan iyo gaalnimuu ka daahir yahay kuwa daahirka ah oo mu'minka ah mu'minun baa loo ogolaya inuu taabto sidaa daraaddeed buu rasuulku diiday sala allahu calayhi wasalam qur-aanka kariimkii inuu gacanta cadowga galo gacanta gaalka nijaasaysan inuu galo ayuu diiday oo xataa loola safro dhulka cadowga qur-aanka kariimka ah laa yamasu ilaa aahir laa yamasu ila almudaharuun tafsiirka labaadna waxa uu leeyahay waxaa taaban karaa ka weyse qaba daahiro hanjinaad iyo xaydh lahayn labadaaba lagu fasira haddaba sidaad arkayso kitaabkii markii la fasirayey waa kan iyo waa lawxulmaxfuudka laba qowl baa galay markii la fasirayay eraygana laa yamasu ila lmudaharuuna maxaa galay isagana laba qowl waa daharo dahaaro muuqaalka ah iyo dahaaro macnawi oo qalbiga dareenka ee arrintaa tafsiirkaa ama ta'wiilkaa iyo ixtimaalaadkaa kanna uu ku suuroobo kanna uu ku suuroobo oo yimi daraaddeed ayaa culimmadu laba qowl ay isugu khilaafeen oo qaarkood ay leeyihiin waa sida ay culimmada muslimiintu u badan yihiine kitaabka qur-aankaa marka uu qofku taabanayo qaadayo waa inuu daahir yahay waa inuu daahir yahay marka fii kitaabin maknuunkanay ku fasireen laa yamasuhu ilaa almudaharuuna qofkii daahirka ahaa ee weyse weyse qabay baa lagu fasiray waasay u badan yihin jumhuur mufasiriin xadiid kalena way soo daliishadeen xadiidkaasoo uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laa yamasuhu ilaa daahir kitaabka cid daahira mooye cid kale yay taaban xadiidka laftiisu waa daciif qaarkood way jiraan ka dhiga xasan oo derajada xasanka gaadhsiiya aqwaasha culimmada iyo dee kutubtooda waxaa laga eegi karaa kutubu takhriij oo aad baa looga hadlaaya nasbu raay oo ibnu xajar leeyba waad ka eegi kartaaye laakiin waxaa loo badan yahay xadiidku inuu daciif yahay haddii uu kor u kacana xasanun likayrihi waa daciif yaro xoogoobay ayuu noqdaa marka masalada khilaafka keentay waxa weeye xadiidkiina daciif buu noqday aayaddii laa yamasu ila lmudaharuunana kuma cadda marka naskii ku soo arooray waxa weeye ee qur-aan iyo xadiid ba lahaa ee masalada ku soo arooray imaa saxiixun hayru saxiix wa imaa sariixun hayru saxiix waa labadaa mid naskii ku soo arooray masalada labadaa u qaybsamay midi waa nas sugan oo saxiix ah sida dee aayaddan oo kale qur-aanku dee waa nas sugan laakinahu hayru sariix kuma se cadda xadiidkiina wuu ku cad yahay laakinahu hayru saxiix ma sugna isaguna hayru saxiix marka labadaasoo kulmay ka awgeed ayaa qofka aan daahirka ahaynee jinaabada leh ee xaydka leh een weyse qabin wuu taaban karaa nas ku cad iyo mid sugan ayaan ishelin halkaasay aimada qaar mareen qaarna waa jumhuurta sida ay u badan yihiin waxa ay leeyihiin misxafka iyo kitaabka qur-aanka ah maadaama nusuus badan ay tiraam tilmaamaysa inuu ixtiraam leeyahay waa lagama maarmaan qofka taadanaya ee qaadaya inuu jinaabo xayd wayse la-aan intaba ka daahir yahay saa darteed baad maraajicda waaweyna muslimiinta ku arkaysaa taa ibnu taymiya raximahullah isaguna fikraddaa isagoo sii akidaya waxa uu lahaa aayaddu yaanay ku caddaan in haddana ishaaray ku faa'iidaynaysa oo xataa haddii lagu fasira buuli kitaabkan inuu yahay lawxulmaxfuudka haddii layidhi lawxulmaxfuudkii kuwa daahira mooye cid kale taaban mayso waxa laydh cagaaran lagugu shiday oo laguu sheegayaa kanna cid daahira mooye cid kale yay taabanin lawxulmaxfuudkii asalkiisa ahaa daahir baa loo ogolaya baa laguli inu taabto kanna haddaba isagana waxaa laguu sheegayaa lagu leeyahay asalkiisii kol haddii daahir mooye aanay cid kale taabanaynin dee kanna daahirun la ogaada waxa kale oo aan la isla diidanayn in dikriga qur-aanka dee qur-aankuna waa dikrigu ka mid yahay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam jeclaa mar walba isaga oo daahira inuu ilaahay xuso ilaahay xuso saasuu jeclaa marka masaladaas oo mararka qaarkood dadka ka soo noqnoqota kolkaynu soo hufno ama soo ururino labadaa qowl way jiraan laakiin kaasaad moodaa inuu karaamada qur-aanka iyo weynayntiisa u qalmo culimaduna ay u badan yihin way jiraan ragga qaarkood madaahibta qaarkood oo daruuro ahaan sheega fi tacliimi watacallum baridda iyo barashada marka uu qofkii barayo ama baranayo haddii baahi adaga ay timaado oo qofkii qur-aankii kariimkahaa ilaawayo uu ilaawayo ama mucalamadii lagama maarmaan ay tay ardaydii inay u sheegto xaaladaha gaarka ah in loo saamixi karo waa la sheegaa kii janaabada lahaa iyo tii aan caadada lahayn tii caada lahayd xaalada xaalatu daruura qofkii qur-aanka ka masaxmayo ilaawaya waa akhriyi karaa waa la sheegaa laakiin saasaa marka masalada ay noqoto halku u keenayna waa taa fiqi ahaan waa masale fiqiya falaa uqsimu bimawaaqici nujuum waad aragtay wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim inahu laqur'aanu kariim fii kitaabin maknuun laa yamasuhu ila almudaharuun tanziilun min rabbi alcaalamiin tanziilun min rabbi alcaalamiin ayaa laga soo dejiyey alqasam fi lqur'aan marmar ilaahay waxa uu ku dhaartaa daatadiisa wanaagsane sarraysa fawarabbi asamaa'i waalardi inahu laxaqun midla maa anakum tandiquun fawarabbika lanas'alannahum ajmaciin mararka qaarkoodna khalqigiisuu ilaahay ku dhaartaa waatiini waalzaytuun waashamsi waduxaaha waalfajri walayaalin cashir mararka qaarkoodna kitaabka qur'aankaabuu ku dhaartaa saad wاlqur'aani bidikr xaamiin wاlkitaabi اlmubiin qaaf wاlqur'aani اlmajiid mararka qaarkoodna isagoo dhaartu ay habkan u dhacayso falaa uqsimu bimawaaqic الnujuum falaa uqsimu bاlkhunasi ljawaari اlkunas laa uqsimu byowmi اlqiyaama laa uqsimu bihada اlbalad sharaxoodii halkanaynu ku qadinay kuwaasoo dhan soo celin mayno insha allah iyo siyaabo kaloo badan hal yajuusu alqasamu bigayri illaahi subxaanah miyay bannaantahy cid aan ilaahay ahayn in lagu dhaarto cid aan ilaahay ahayn maya inaad tidhaahda ilaahay baan kaga daynayaa maadaamu qaar makhluuqa ah ku dhaartay oo meelo kale waxyaabo kale oo aan isaga iyo sifooyinkiisa ahayn kol hadduu ku dhaartay ilaahay baan taa kaga dayanaya ma qabato meesha laakiin daliil baa tilmaamaya dhaarta innagiiyo ilaahay inaynu ku kala duwannahay ilaahayna makhluuqaadkiisa wuxuu doonuu ku dhaaran karaa isagoo tilmaamaya shaygaasi inuu weyn innagana wuxuu nebigu inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam keliya inaynu isaga ku dhaaranno iyo sifaadkiisa cahdigiisa diintiisa sifaadka ilaahay magacyaashiisa inaynu ku dhaaranno man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw falyadar qofka dhaaranaya ama ilaahay ha ku dhaarto ama ha iskaga taga buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum wardadow ilaahay wuxuu idiin diidayaa inaa aabbayaashin ku dhaarataan ka dhaaranaya allaha ku dhaarto ama iska aamuso kan aabbahay waayaabay yidhaahdaan islaamu ragguna waxay idhahdaan qoodh iyo xarabay waa ti geela iyaga la qaada haa iyo waa tan garabkaaga geeri ku banneeya xagguu ku banneeso kollayba bannayn maayo miyuu joogaya kollayba uu iska tegaya jinaasadiisuu qaadaya marka qoodh iyo xalaalihii qoodh iyo xalaalahaasoo kaba weynba dadka soomaalida agtooda war dhaarta oo qura ha noogu joogina qoodh iyo xaraalana noogu darbaydha qoodha iyo xerada a labadaan in ilaahay xeradaadana baabi'iyo qoodhaadana jabiyo bal labadaana noogu darbay idhaahdaan maadadaa ku weyn diinta waxa kala weyn xerada iyo iyo xooggan kalaa kala weyn sidaa daraaddeed baa xilafur iyo qoodh iyo xaraale iyo waxaa loogu daraa geel la qaado iyo waxaasaa loogu daraya dadki waaye taasi markaa waa wax la diiday carabtuna waabay ku dhaaran jirtay ogow dhaqanka carabta aad baynu isugu dhownayn leanna dad xoola dhaqataa baynu wada ahayn marka wax badan ayaa ilaa cumar iyo ay ku dhaaran jireen intii aan la diininba marka waa kaa nabigula laa taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaashiin ha ku dhaaranina laakiin ku dhaarta ilaahay iyadu laakiin xagga cahdigii ilaahay iyo ballan alleh iyo diinta ilaahay baan ku dhaartay kuwaasi de waa iyagu waa gooni oo way noqon karaan dhaar marka ilaahay sifooyinkiisa ile qur-aankuna waa sifadii ilaahay kitaabka qur-aankaan ku dhaartay iyo ilaahay kalaamkiisa waa iyagu markaa noqonayaan ilaahay iyo sifooyinkiisa magacyaashiisa iyo sifooyinkiisa lagu dhaaran taasina waa mid xusideeda leh oo in lagu baraarugsanaado ay too la saxo haddaba aayad aayaadka qaybtan dambe waxa ay ka waramayaan intan horena way la socotaa afa bi hada alxadiidi antum mudhinuun xadiidkanoo qur-aanka abaa beeninaysa mudhinuun mukadibuun markaasaa beeniseen in lagu dhaarto mudan in dahaaro lagu ilaaliyo in la rumeeyo in lagu dhaarto ma kitaabka intaasoo arrimood iskale baa beeninaysa watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun arsaaqadiinniina waxaa ka dhigteen inaad beenisaan arsaaqada sidee loo beeniyaa arsaaqad baa ilaahay uu ku siiyey arsaaqadii baad beenisay baa ilaahay uu kuuhi arsaaqada waabaad cuntoo waad heshay beeninteedu caynkay noqonaysa beeninteedu waxa weeye kii ku siiyo aada ugu mahadnaqi weydo bisabnikaar baynu nidhaahnaa inagu qofka intood wax siiso qariya soo maaha ka ugu sii bisadnikaarsani waa ka ilaahay wixiisa qariya dadku way la yaabaan hadduu qof intuu wax siiyo uu gado arhebel waxma ku siiyo afku boodhka marsado afku meermeeriyey ama waxba kamaanaan arag buuli xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam inkaaraha ugu weyne dumarka ku dhacay ku naar galeen bisadnikaarnimada ah ayuu ka dhigay oo wuxuu ihi watakfurna alcashiira ninku wixii uu idin siiyey baa ka gaalowdaanoo waxaad tidhaahdaan weligayba wax kaama arag warna daa weligayaba wax kamaanaan arag ninkii weligii idin diilinaya ayaa caynkaa ku tidhaahdaanoo waxyaabaha ku naar gasheen bay ka mid tahay marka ashukru cala almacruufi waajib raganimada iyo qiimaha iyo sharaftay ka mid tahay ciddii qofka wax siisa inuu mahadnaqo waaranka nebigu ui man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah qofka aan dadka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo sidaa darteed waa lala yaabaa qofka intoo macruuf loo sameeyo arin iyo adduun mid kasta ha ahaado iyo aqoon odhan waayo waad mahadsantay jazaaka allahu khayran shukran gacanna tirsan waaya qofkaa waxaa la yidhahdaa niyo miyuu silan yahay qofku maqaafil baa tolo maskaxda xuga yara dhimanyihin waa kan anigoo samafal u sameeyey haddana aanigu mahadnaqine ilaaha boqorka ahina nicmadii diinta iyo nicmadii duunyadu isugu keen daray markaasaa waxa uu leeyahay watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun waxaan idinku arsaaqee diin iyo duunyaba lahaa beenin baa ka hor keenteen oo ah inaydaan ku mahadnaqin marka sidaa daraaddeed ba afar baa ku soo arooray xadiida oo leh watajcaluuna shukra risqikum arsaaqadiina mahadnaqeediina beenin baa ka horgeysa haddaba kan wax beeninaya eeg sawirkiisa iyo muuqaalka uu leeyahy marka tan ammaanadan loogu yimaado waxaabuu ilaahay ku arsaaqay waxaa ka mida ila nolosha ah falowlaa idaa balaqat ilxulquum marka lowlaadaa jawaabteedii waxa ay noqonaysaa xagga dambe jawaab u ah falowlaa idaa balaqat ilxulquuma oo naftii markay xowlalmariidka soo gaadho tarjicuunahaa maxaa u soo celin weydeen in kuntum saadiqiina haddaa run sheegaysaan tarjicuuna hadaasaa jawaabta bahashan nafa markay xulquumka soo gaadhay kor u soo socotay soo baxayso maa dib u celisaan haddaa ku run sheegaysaan arrin baanu haynaa wa antum xiina idin tanduruuna waa eegaysaan wakhtiga wa naxnu aqrabu ilayhi minkum annagaa idinka dhow walaakin laa tubsiruuna waydaan arkayn falowlaa in kuntum hayra madiiniina haddaad tihiin kuwa aan la abaal marinayn tarjicuunahaa in kuntum saadiqiin maxaa u soo celin weydaan haddaa run sheegaysaan baa ilaah lama soo celin karo ishin yaroo riiqda yaro dheereeya ayuunbaa lagu rakibaya badnaha dhintay maskaxdaa dhintay weli way kasii jirta wax alla wax laga qaban kara male marka insaanka tii si awood u waayo cid kalena waxba kuma tari karo muxaadarada taa ku xigta waxa weeyaduna suuratu qad samic bilowgeeda ay suuraddan iyo tan midun udhaxayso qaala allahu tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtakii ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma ina allaha samiicun basiir waa arrin la xidhiidha iyaduna nidaamka qoyska iyo arrimihiisa oo meel lagaga dhaco xalkeeda kitaabkuna sidaas isu dhex yaallaa kitaabka qur-aanka macnaha waxaa laga hadlayaa arrimihii caqiidada arrimihii cibaadada arrimihii qoyska kulluhu waa wada cibaado marka aada u raacdo habku ilaahay kugu jeexay waa wada cibaadowna marka hore lafdigaynu marin qaala allahu tacaala qad samica allahu buu ilahay ilaahay waxa uu maqlay qowla latii islaantii hadalkeedii tujaadiluka fii sawjiha ninkeeda kaala murmaysa nebi maxamedow arrimo ninkeeda kuu saabsan bay kaala murmaysay haddaad nebigii ilaahay tahay wa tashtakii ila allah ilaahayna islaantaasi way u cabanaysa wallaahu yasmacu taxaawurakumaa ilaahayna waxa uu maqlayaa doodiinna iyo isku celcelinta hadalka ina allaha samiicun basiir aladiina yudaahiruuna kuwa ka dhaaranaya minkum idinka idinka mida min nisaahim dubarkooda ka dhaaranaya dihaarka waxaa la ydhaha ee odhanaya dhabarka hooyada oo kalaad iga tahay maa hunna ummahaatihim hooyooyinkood ma aha kuwaas ooridiisu hooyadii ma aha in ummahaatuhum hooyooyinkood may ahaanin ila laa-i waladnahum kuwii dhalay mooyaane ninkan hooyadii waa tii dhashay un ila laba hooyo malaae maxaa haddaa kallifay dee wa innahum layaquuluuna waxay odhanayaan munkaran min alqowl wax la diido oo hadala wasuuran iyo dembi dembi unbay uga dhacday mooyaane habartiisu hooyadii dee ma aha oo waa la ogyahay wa ina allaha la cafuwun kafuur ilaahay baa cafis badanoo dembiga dhaafa waaladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim kuwa dumarkooda ka dhaaranaya ka dihaartamaya uma yacuuduuna limaa qaaluu ku noqonaya wixii ay ka dhaarteen islaantu ka dhaartay dib u haysanaya fa taxriiru raqaba waxaa ku waajibay qoor inuu xoreeyo addoon ama addoon min qabli an yatamaasa intaana isba taabanin ka hor dembi buu galaaye horta ha hufo ha haadiyo daalikum tuucaduuna bihi kaasaa la ydinku waaninaya ilaa ilaahay baa dadka waaniye wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir faman lam yajid qofkaan helin addoonka ah waaba sideenna oo kale eh fa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo isku xidhiidhsan soomkooda ayaa waajib ku ah min qabli an yatamaasa intaanay istaabaninba ka hor faman lam yastadic mid kaloo kari waaya in uu soomo labadii bilood fa idcaamu sittiina miskiina lixdan miskiin inuu mid walba gaar u dhargiyaa waajiba daalika arrinku waa sidaah litu'minuu billaahi wa rasuulih si ay ilaahay iyo rasuulkiisa u rumaysaan axkaamta rabbi iyo rasuul jeexeenoo la raacaa rumayna wa tilka xuduudullaah waa xeerarkii iyo nidaamkuu dhigay taasi ilaahay idiin dhigay walilkaafiriina cadaabun aliim gaaladu cadaab kulul bay leeyihiin kuwa diida nidaamka samaawiga ah ee ka gaalooba saddexda aayadood waxay tilmaameen shayga loo yaqaano addihaar inaga fiqiga marka aynu marayno baabka guurka ku jirna marka baabka nikaax iyo guurinta la dhaafo ayaa waxaa loo gelayaa ila adduunyadu marna way dhisantahy marna way duntaa wixeedu saasunbay isu daba socdaa waa la dhisayaa dabeetana way ciiraysa marka reerkii la dhiso waxaa dhici karta in ama dalqadi ay kala kaxayso ama geeri ay kala kaxayso kolley ma wada joogayaan waa macruuf ama iyagoo wada nool bay kala dhaqaajin ama geeri baa kala kaxayn labadaa midood marka waxyaabaha la xidhiidha labada qof kala tegooda waxaa ka mid a bahalkan la yidhaahdo dihaarka wixii qoyska waxyeelayay iilaagoo ka dhaarashadiiya dalaaqoo furiinkiiya khulucii oo ah dalqadii oo la kala iibsado fasakhii oo nikaaxii otomaatig u go-o iska joogsado sababa yimi daraaddeed arrimahaasoo dhammi xagga dambey ku iman doonaan insha allah marka dihaarku berigii hore ee islaamka ka hor dariiqada jaahiliyaddu wax u furi jirtay buu ahaa sawirkiisuna waxa weeye ninka oo ku yidhaahda xaaskiisa anti calaya ka dahri ummi adigu waxaad iga tahay dhabarka hooyada oo kale sababta dhabarka ay ula doonteen lama garan waxyaaba aan dee imika ayaa lagu fasfasiray waxyaaba unba dee ninba aragtidiisu ka cabiray muxuu u odhan waayey cawrada hooyada oo kalead iga ti laakiin uu dhabarkan kala doonay ninka sidan u hadlayaa waxay tahay dhaqanunbay ahayd dhaqan bay ahayd laakiin sababaha lagu cileeyey way jiraan sababa ay ku cileeyeen laakiin ma cadda marka uu ninkuu caynkaa gabadha ku yidhaahda furiin ayay ahayd waa inay furanta kala dhaqaajiyeen bay ahayd marka sababta ay kusoo degtay aayaadku aayaadkani kusoo degan waxay ahayd nin la odhan jiray aws ibnu saamit oo ka mid ahaa asxaabtii nebiga baa islaantiisii eraygan ku yidhi islaantaana waxaa la odhan jiray khawla bintu thaclaba magaceeda way isku khilaafeene ka raajixi waa kaa oday magacaa la odhan jiray ama asxaabi magacaa la odhan jiray iyo asxaabiyad magacaa lahaa ayaa ereygii ninku gabadha ku isticmaalay islaam wanaagsan bay ahaydoo mas-uula ninkeeda iyo carruurteedana jecel waxay u tagtay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyada oo qiil doonaysa ama rabta xalkii reerka arrinta lagu xallin lahaa marka nebiga waxa ay ku tidhi ninkan isaga ahi dee markii uu dhallinyaronimadeydii dhammeeyey calooshaydii ciyaal uu ka sii daayuu sarrifay maalkaygii uu cunay daahara minii markaasuu iga dihaartamay oo iga dhaartay waxba iguma hadhin meelaan uga kacaana ma jiro dee aan isla allaysanna eh noo kitaab eeg weey saas waa sida loo baahan yahay wey xayaatada inuu qofku fahmo wey kolkaasuu ihi islaan yaanuu qiilkuuma hayo waxay isugu soo noqotaan kol haddii wixii wax lagu furi jiray uu isagii alla ka yeedhsiiyey waxba ma hayo way ku celisay isna wuu u celiyey way ku celisay sutiday qabaatay halkiibay dabeetana iska kambaruursatay iyadoo rajaynaysa inuu ilaahay faraj keeno kolkaasaaba ilaahay soo dejiyey ducadeedii iyo warwarkeedii iyo walaaceedii iyadoo ilaahay uu xalliyey uu ka jawaabay ayuu aayaadkan soo dejiyay oo ummaddana faraj bay u noqotay ninka arrintaasoo kale ay ka dhacdo ee aan islaantii ku noqonin ee macnaha islaantii ku noqda haddii uu dalqad raaciyuu iska furo warku dhammaa hadduu idha anti calaya ka dahri ummi anti daalic labadaa wuu isu raaciy dha waad furanta dihaarkaa uu ku sameeyu dha waanaad furantay muu haysanina wuu sii daayo laakiin kol hadduu eraygan ka dhaarashadaa ku dhawaaqo oo aanu furiin raacinin macnaheedu waxa weye inuu ku qanco iska sii haystay islaantii wuu iska sii haystay kol ka uma yacuuduuna baa macnaha sheegaya kol hadduu iska sii haystay kafaara gud ha bixiya baa lay kafaara gudkiinbuu nebigu kala hadlay calayhi salaatu wasalaam islaantan iyadaa kafaara gudkii baa uu kala hadlay markaa dee arrinkeediina la xalli kii ummadana la xalli waa kii beri dambe cumar ibnu khadaab islaantii soo maray isagoo gaadiid fuushan dameer buu fuushaye col dhanna wuu hogaaminaya kolkaasay tihi war cumar dheegtu u raariciyo islaantu cajuusad bay markaa ahayd iska dukubaysa oo noocan dadku u baalmara ah kolkaasuu dhegta u raariciyo madaxuu hoos ugu foororiyey codkeedaa daniiqa kolkaasaa ay leedahay cumarow berigan anigu ku ogaa cumayr baa lagu odhan jiray cumar yar eh haddana waxa cumar yarihii waa lagaa kaxeeyo cumar baa laguu bixiyey haddana waxaba laguu bixiyeyba amiirulmu'miniin baaba imikana lagu idhaahdaa waad sii weynaatay haddana madax baad ku darsatay weynaanti waxaan kuu sheegayaa ilaahay ummadda kaga cabso oo aakhira yaan ilaahay kuu qabsanin dadka tacliiq dhan bay siisay iyo tala dhan markaasay yidhaahdeen maxaa dee islaantan dadkii u joojisay col dhan baa ku sugayo adiguna cajuusadunbaad ku warwareegtee maantao dhan hadday igoo akhriilay tan kama dhaqaajiyeenbu inaan dee salaada un soo tukadaan haddana kusoo noqdaan ka dhagaysta mooy iyadaaba daashay aan u madaaleen buui waa islaan ilaahay dhagaystay cumar kama tegaya buui marka khawla bintu thaclaba ayay ahayd arrinkii saasuu noqday dihaarka xukumkiisiina waxa weeye qofku markuu eraygaasoo kale ku dhawaaqo aanu furiin raacin inuu islaantii iska sii haysto waa saddexdaa miduun inuu bixiyo qoor xoreeyo intaana istaaban laba bilood soomo intaana istaaban lixdan miskiin wax siiyo intaana istaaban mar walba aana istaaban baa muhiima ilaan qodaxdan uu dhigay ilaa haddaad waddo doonaysa inaad marto jalfistii qoraxda laga guraa waa kan qolxadaadiyey qof horta waddada si uu mara ha banneeyo ila haddii kala balaadaya hirrigtaasaa ku kiciya sidan waxaasi ay kugu kacayaan ay kugu qarxayaanbu dembiguna waa wax kaloo ista kugu qarxaya uun marka waddada ha xaadho kadib bay xalaal u noqon karta xukumka aayadda waa saas wey waaya waxay isweydiin lahaa haddaba xagga axkaamta haddii aynu u noqonno macnaha wa dee aayaad walba waxaa shay mustafaadaad ay leeyihiin oo laga qaadanaye waxaa laga faa'idaystay inuu berigii hore islaamka ka hor furiinku ahaa dariiqada noocana haddii aan sidaa la odhan dee nebigu calayhi salaatu wasalaam dee wuxuunbuu ugu jawaabi lahaa wuxuunbuu ila waddo kuuma hayabuu kuwi ereyganaa furiin ahaa marka addihaar mashruuc kaalaaq qabla aljaahiliya wuxuu ahaa kaana alaaqan fi ljaahiliya buu ahaa imika miyaa bahalkaa isaga ahi waa xaraam ninku inuu gabadhiisa ku idhaahdo xaaraan baad iga tay inantayadoo kale aad iga tay walaashay oo kale hooyaday oo kale inaanan intaasoo bilood ku tegin baa intaa dhaar iga tahay waxaasoo dham waa xaaraam weeye nabigana calayhi salaatu wasalaam maruu xaasaskiisa mid ka mida ku yidhi heblaaye raalli ahow inaanan taa u tegin baa intaa dhaar iga tahay dee waa kii ilaahay canaantay yidhi yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtaqii mardaata aswaajik wallahu gafuuru raxiim maxaad uga dhaaranaysaa wax ilaahay kuu xalaaleeyey shay ilaahay kuu xalaaleeyey inaad ka dhaarataa waa dembiya ka kafaara gudu qad farada allaahu lakum taxillata aymaanikum kafaara gudkii baa laydin jiray halkanna in dariiqada noocani aanay xalaal ahayn erayadan inuu qofku isticmaalo inay xaaraan tahay waxa kuu muujiyey wainahum layaquuluuna munkaran min alqawli wazuura hadal xun iyo dembi bay ku dhawaaqeen ay ku yeedhiyeen baa ilahay ui waa ninkii oo islaantiisii hooyadii ka dhigay oo yidhi hooyaday baad igati wax hagaagsan maaha arrin nin wayn isticmaala maaha marka bahalkaasi la inaatinkiisu waa xaraam xalkiisiina dee waa ka aayaddu ay sheegtay maxaa ka ratibmaya markuu qofku ereygaasoo kale isticmaalo gabadhii inaan loo tegi karayn min qabli an yatamaasaa bay lahilah shardi ka dhigeen iyo in kafaara gud la sameeyo labadaasaa ayaa ka imanaya waxay culimmadu isweydiiyeen haddii maalan midkani isaga ahi uu islaantii u galmoodo intaanu kafaara gud la imanin miyay ka dhacaysaa kafaara gudkii mise maya waxaa la isla waafaqsan yahay marka uu ereygan yidhaahdo ee uu isagoon kafaara gudkii samaynin oon turxaan bixin samaynin uu haddana galma raaciyo laba xaaraamood buu ku dhacaya tii dihaarka iyo iyo tee de dembiga ah wixii uu ka dhaartay uu ku noqday isagoon kafaara gud bixinin waa laba xaaraamood laakiin kafaaradii miyay ka dhacaysa bise kama dhacayso ragga qaarkood baa waxay leeyihiin salaadba wakhtigeedaa la tukadaaye kafaarada wakhtigeedu wuxuu ahaa intaan u galmoonin dee wakhtigeediiba u dhace kafaaro laguma leh laakiin sida raajixa waxa weeye in uu ismaydhidii waa looga baahan yahay inuu kafaara gud sameeyo intuu ka dhaartay buu u galmooday kafaara gudkiina ma bixinin imika ha bixiyo saasaa loo bato waxaa isweydiin loo kale sharaxa qowlahu tacaala maxaa aayadda looga jeeda waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim kuwa dumarkooda ka dihaartamaya ereyga aynu soo nidhi ku dhawaaqaya uma yacuuduuna limaa qaaluu wixii ay yidhaahdeen ku noqonaya wixii ay ka dhaarteen ku noqonaya macnaha islaantuu ka dhaartay buu ku noqonayaa cawdku waa sidaasun horta wuxuu keenaya arrinkiisan inuu ka socdo islaantan oonu ku noqonin oonu sii haysanin haddana uma yacuuduuna limaa qaaluu lima yaxlifuu canhuna gabadhuu ka dhaartuu iska sii haysanaya ku laabanaya qoysnimadeediibuu sii jeclaanaya kuwa iyagaa kafaaragudkana lagu leeyay cawdkan iyo ku noqoshadan macnaheedu waa maxay markaynu soo ururino saddex masalo ayay culimmadu isugu khilaafeen qaarkood waxa ay leeyihiin waa in aanu dalqad raacinin ku noqosho la-aantu waxay noqon lahayd isagoo israaciya furiinka iyo dihaarka oo markuu dihaarka ku dhawaaqo furiinna ka dabageeya macnaheedu waa inuu ka maarmuu sii daayay bay ka dhigan laakiin haddii aanu furiinkaa raacin wuu ku noqday waa qolo sida madhabta shaaficigii rag kale ay qabaan hooyo kalena waxa ay leeyihiin haddii uu galmo sameeyo ayay ku noqoshotay ama galmo uu go'aamiyo labadaa qowlna way jiraan waxaad se moodaa malaa inay u yaro eg tahay ninkii oo gabadhii aan furin uun qowlkaa shawaaficdu marayaan baad moodaa inuu xagga waadixnimada ugu yardhowy kol hadduu ka dhaartay ase aanu dalqad raacinin oo aanu iska sii daynin wuu haystay xalkan ha la yimaada marka cawdka macnihiisa ayaa sidaas kuwa kale ay kasii hadlayaan dee inama khuseeyaan hal yasixu dihaaru kayri lmuslim kii aan muslimka ahayn dihaarkiisu muxuu yahay macada inaga galayba maba inagaba inaga mid maha kaasiy hal yasixu dihaar min alama addoonta ma laga dihaartami karaa iyana maba hayna iminka markaynu hello waa la iska cadiya xukunkeeda kafaaradana dee aragti kafaarat alcudma waa kafaaro weyn weyn kafaara gud weyn kafaara gud baa la aan helin addoontii haddii la waayo oo maala qofku siduu u waayi karaa waxa weeye meeshaba ma joogtaba sideennan oo kale addoon bal lama hayo iyo addoontoona ama waa la hayaayo qofkii baan lacag uu ku iibsado haynin labadaba way noqon kartaa soomka uu qofku soomaya waa laba bilood ninka qofkani wuu edab darooday waa ganaaxan yahay labada biloodna waa isku xidhiidhsanyihin lixdanka habeen lama kala goynayo allahuma ilaa dee wixii cudurdaaree sharciya mooyaane oo uu ka mid yahay dee xanuunkii adkaa iyo waxyaabahaas sidii kale lama kala jarayo waxa markaa muuqanaya dee sida aayaddaba aad ka arkayso faman lam yastatic baa lagu uhi qofka aan karin soomka hadduu soomkii kari waayo qofku lixdanka miskiin buu u guurayaa laakiin shardigu waa inaanu karin caafimaad ahaan buu u kari waayo iyo awood ahaan marka taa ha la yska hobsado dadku waa dad iska caajisiina qofku isagoo karayo xooga ayuubu odhanayaa soomkaa ma karaynee lixdanka miskiin baanu u guuraynaa inaanu raashi siino kafaarada noocanayna waa muratabatun laa mukhayara kafaaradu kafaara gudku laba siyood buu noqdaa midi waa mukhayar oo qofku kuu doonuu horraysiin karaa arrimaha la doorgeliyey midina waa muratab oo ilaa jaranjarada hore la kari waayo ta kale looma gudbi karo marka tani waa muratab marka la kari waayo addoonkaa loo guurayaa soomka marka soomka la kari kari waayaa loo guurayaa maxay addoommaha masaakiinta waxsiintooda marka taanaha lagu xisaabtamoo dadka dihaarka uu ku waajibay ayay u guurin taa kale ee icaamka iyo masaakiin oo wax la siiyo iyagoo kari waayo mooyaane waa mas'alo kale iyaduna kafaarada waa lasii adkaynayaabay qaarkood yidhaahdaan haddii maal isagoo aan weli kafaara gud samayn inuu galmadaa iyo kulankaa sameeyo cumuuman lafdigaynu dib ugu laaban qad samica allaahu qowla alatii tujaadiluka fii sawjiha ilaahay baa waxa uu maqlay islaantii kaala doodaysay arrinka ninkeeda caaisha waxay leedahay radia allaahu canha ilaahaybaa ayaa maqalkiisa iyo ogaanshihiisuba dheeryahay cilmiga ilaahay bay la yaabsanayd iyo sida uu xeel dheeryahay islaantaasi markay nebiga la murmaysay dooda la bilowday ninkeeda ku lexe jeclaabaysa aqalkayga sintiisa ayay fadhiyeen wax mitir ka yar baa noo dhexeeyey xanshashaq baana igu ahayd bay tiri oo diiqa baan ku maqlayay hadalkooda hadalkaa iyadiiyo nebigu isku celcelinayaan aqalka sintiisay fadhiyeenoo dirqaa baan ku maqlayay ilaahayna waa kaas fii caalam alculow ayuu ka maqlay sidaa darteed baa waxa uu ihi ina allaha samiicun basiir alla wax walba uu ogyahay wax walba uu arkayaa ma yakuunu min najwaa alaaatin ilaa huwa raabicuhum walaa hamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akar ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha jidaalka iyo doodu wajaadilhum bilatii hiya axsan tani waa dood wanaagsan weeye dooda ta isku dirka iyo kala geyntuna waa mid madmuumoo liidata ta lagu lexe jeclaabayo qoyskee lagu dhisayo ee la rogrogaya arrimee la lafagurayaana waa tu wanaagsan waa dood fiican weeye tujaadiluka fii zawjiha sida looga baahan yahay qoyskana waa saas weeye ninku keliya maaha ka waxqaba ninku keliya maaha ka danaysanaya ninku keliya maaha ka caruurta leh siday dumar badani fahmeen ee iyana intaaba way tahay reerkana dhinaceeday leedahay caruurtana dhinaceeday leedahay ninkanna iyadaaba leba oo u socdaayo u nooliyo u shaqaynayaaba marka gabadha mudakarka ahee taabagalka ahi waxa weeye ta ku xisaabtanta jiritaanka qoyskeeda allahuma ilaa inay beeshu bilaa rajo noqoto mooyaane war rajaa sida talataga un labida mooya inta ka horaysa xal jiro waa inay ku mitidaa oo ay jeclaataan ninkeeda iyo haysashadiisa waa tusaalaha fiican ee saxaabiyaadku sida fiicanee markaa ay tusaalaha ugu ahaayeen wey dumarkeenna kale watashtaki ila allah ilaahay bay u cabanaysa waxaynu ka faa'iidaysanay halkaa marka addoommaha oo dhan aad faraj ka weydo idaa faqadta min alkhalqi kullihim alfaraj faalfaraju cinda allah mar markaad ka soo quusato bani aadamka oo dhan iyo khalqiga khaaliqunbaa faraj ku haya waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan ashrafu lkhalqi khalqiga kii ugu wanaagsanay oo nebi maxamedabaa u waayey makhraj islaantan jiq bay ku noqotay kolkaasaa ilaahay uu kala furay arrimaheediiyo uu dabciyey الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم من أمهاتهم إلا الله ولدنهم hooyooyinkood maaha ooryahoodu laakiin dee hooyadii waa tii dhashay ninkan saasaa ilahay un loo qancinaya qofkuna xaqiiqada inuu ka baydho maaha wainahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuuran waina allaha lacafuwun hafuur waaladiina yudaahiruuna min nisaahim kuwa dumarkoodii ka dihaarka noocaasa ka sameeyey ka dihaartamay waxaynu leenahay erey baynaan u hayn waafaqsano af soomaaliya leanna furiin waynu naqaanaa dhaarashana waynu naqaanaa labadubana baab gaaray leeyihin baabu dalaaq waa baabka furiinka baabu liilaa waa baabka dhaarashada laakiin dihaar ma naqaano dihaarka inagu inta badan erey aynu isticmaalno ma aha ee ka dhaarasho qofku islaantiisii ka dhaarta iyo galmadeeda iyo haysashadeeda way dhacdaa baabuliilaa baa la ydhaataa waa xukum gaaruu leeyahy oo dee waataynu kusoo maraynay suurat lbaqara liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa'uu faina allaha gafuuru raxiim wain cazamuu alaaq faina allaha samiicun caliim liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur ninku hadduu islaantiisa ka dhaartay inaanu u galmoonayn afar bilood hala sugabahay taa waynu soo marnay laakiin ka dihaartamaya oo an iyaduna nooc dhaartii yeela shabaada iska xaaraan yeelaya in la ydhaayo mooyaane uma yacuuduuna limaa qaaluu ku noqonaya islaantii ay ka dhaarteen waxaa ku waajibay intan soo socota fa taxriiru raqabatin qoor xoraynteed qoortani hal hiya mutlaqatun am muqayada sida cilmu usuulka macruuf ku usulfiqiga aimada qaarkood waxa ay leeyihiin qoortu halkan waa mutlaq waxase qaydaysa alraqabatu fi nisa fa taxriiru raqabatin mumina markuu ilaahay ka hadlayay kafaara gudka dilka waxa uu qayd ka dhigay qoor la xoreeyo oo mu'minada halkanna way sii daysan tahay oo qaydkaa ma leh qoor la xoreeyo unbaa layidhi haddaba waxaa la isla akhriyayaabay leeyihiin bacdu alusuuliyiin aayaddan iyo aayaddaa oo macnaheedu waxa weeye sida taa loogu shardiyo qoorta la xoreynaya inay mu'mino tahay ayuunbaa halkanna loogu shardiyaya marka labada aayadoodoo la isla akhriyaa waa xamlu lmutlaq cala almuqayad tanoo mutlaqahoo sii daysan baa lagu dabrayaa taa kale marka sida halkaaba loogu baahnaa qoorta la xoraynaya inay mu'minatay halkanna waxaa loo baahan yahay qoorta la xoraynaya inay mu'minatay macnaha ka faa'iidadaahina waxa weeye islaamku qofka waxau amray in la adoonsado mar haddii lagu qabtay dagaal gacanta ilaa intii lagu dhigayay kol haddii uu islaami waayo waa addoon laakiin kolkuu islaamo waxaa la dhiirigeliyey mar hadduu mu'min noqday waxaa la dhiirigeliyey in la xoreeyo marka hadafkaa weyni kol hadduu jiray halkaa iyo halkanba qofka la xoraynaya waa inuu muumin yahay min qabli an yatamaasa dalikum tuucaduuna bihi wallahu bima tacmaluuna khabiir markaad aayadda eegta aayad walba aakhirkeeda dhexdeeda guubaabo ballanqaad hanjabaad ayaa dhex socda aayadda hore aakhirkeeda maxaa kugu sugan wallahu yasmacu taxaawurakuma ina allaha samiicun basiir wa ina allaha lacafuwun ghafuur dalikum tuucaduuna bihi wallahu bima tacmaluuna khabiir dalika litu'minuu biاllahi warasuulihi watilka xuduud اllahi walilkaafiriina cadaabun aliim intan oo dhan waxa ilaahay u adadkaynaya oo la guubaabinaya in ilaahay laga tala qaato oo la yidhahdo ilaahay ou kaa guddoomanay wadada cadeed noo jeexday iyo nidaamka iyo xukunka aad noogu deeqday faman lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabicayni min qabli an yatamaasa faman lam yastadic fa idcaamu sitiina miskiina dalika litu'minuu billahi warasuulih ilaahay qaanuunkiisa iyo nidaamkiisa samaawigoo la fuliyaa waa iimaanka laftiisi iimaanka laftiisi weeye ilahay baa yidhi falaa warabbika laa yu'minuun waan isku dhaartay iimaanba yeelan maayan xataa yuxaakimuuka fii ma shajara baynahum xataa yuxakimuuk fii ma shajara baynahum dadku wixii ay isku khilaafaan jeeroo qur-aanka ay xaakim uga dhigtaan halkana wuxuu ihi wa tilka xuduud ullah ilaahay xuduuddiisii wataa nidaam buu dhigay khad buu jeexay ummadda sharci buu u jideeyey wa xuduud ullah markaasaa muxuu ku xigsiiyey walilkaafiriina cadaabun aliim xadkii ilaahay ilaalintiisii waa iimaankii diididiisii iyo tallaabadiisiina waa maxay waa gaalnimo dee litu'minuu billaahi wa rasuulihi waa xadoo la ilaaliyo walilkaafiriina cadaabun aliimna waa xadoo la diido marka arrintu waxay taagantahay bayna alkufri waaliimaan imaa wa imaa inay dadku kitaabkan tuuraan ay ka tallaabsadaan oo yidhaahdaan waxay nooga fiican xeer soomaaliga iyo iyo xeer faranjiga oo kaasina waa dhaqanku waafaqsan yahay kajad kajad baynu soo raaci jirnay kan kalena waa caalami isaguna waa dunyada ku wada socoto isku jeclaata iyadoon loo eegin kitaab qur-aanah iyo sunno rasuultoona loo eegin oo diintiina loo niyooday inay egasbayr tahay beri hore laga tegayo halkaa layska dhigado wadaad galcas ku sita uun mooyaane wax kale aan macnaheedu ahayn haddii arrintu sidaa noqoto khatarteeday leedahay khatar aad iyo aada u badan weeye dowladaha iyo qabaa'ilka iyo shakhsiyaadka iyo madaxdhaqameedyada intii oo dhan inkaaraa ku dhacaya aan la yska fujin kara inay u weyn tahay abaaraha la garan laayahay meelay dadka abaaro istaba taaganuun oo kasii daraya oo soo socda oo waa dee runtii waxbaa jira waxaan in la eegaaba ahayd waxa keenay ee cudurkan maradkan sababta waa in dadku diraaseeyaan bay ahaydoo dawada rasmigaa la raadiyo laakiin kolba meel loo cararo oo aan makhrajkii ahayn ma wanaagsana marka wuxuunaynu uga jeednaa inaynu baraarujinno isku adkayno oo qaceenna usoo jeedina naska aynaan ka fogaynin leannahu naskiibaa sidaa ilahay uu ku leeyahy bayna alkufri waaliimaan buu dhex dhigayaa wa tilka xuduud ullahi sidaasay ti allah subxana wa tacala